waa shabakada warbaahinta dailnews dot com waxay iin soo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii labaad ee madasha wadatashiga dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladaha xubnaanka ah garowe labada bisha may sanadka labada kun shan iyo toban iyadoo laga ambaqaadayo shirkii koowaad ee madasha wadatashiga waxaa magaalada garowe xarunta dowlad goboleedka puntland ku kulmay amaba shirkii labaad ku yeeshay intii udhexaysay soddonkii bishii abriil ilaa iyo kowda may madaxda ku jirta madasha wadatashiga oo kale ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya oo kale ah puntland jubbaland iyo koonfur galbeed waxaana ay soo saareen warmutiyeedkan kow fulinta iyo hirgelinta heshiisyadii horey loo galay dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah waxay isku afgarteen dardargelinta iyo fulinta dhammaan heshiisyadii horey u gaareen dhinacyada si arrintaasi loo gaaro waxaa lagu heshiiyey in la magacaabo guddi isku dhafa oo ka shaqeeya hirgelinta heshiisyadaasi waxaana la soo dhoweeyey wixii ka qabsoomay heshiisyadii la galay laba dastuurka iyo arrimaha federaalka si loo dardargeliyo geedi socodka dib u eegista dastuurka waxay madashu isku raacday in la dhammaystiro xubnaha ka dhiman guddiyada dib u eegista iyo kormeerka dastuurka ee ka imaanaya dowladaha xubnaha ka federaalka sida ku cad qodobka boqol soddon iyo saddex barkhadiisa labaad xarafka a iyo qodobka boqol soddon iyo afar farqadiisa labaad higsiga labada kun lix iyo toban waxaa la isku raacay in dalka soomaaliya ay ka qabsoomaan doorashooyin xor ah marka la gaaro sanadka labada kun lix iyo tobanka in talada geedi socodka higsiga labada kun lix iyo toban ay ahaato mid loo wada dhan yahay dhismaha dowladaha xubnaha ka noqonaya dowladda federaalka dhismaha dowladaha ka mid noqonaya dowladaha federaal dowladaha federaalka waa inuu ku salaysan yahay dastuurka kumeel gaarka b waxay madasha wadatashigu isku raaceen in dhismaha ku-meelgaarka ee gobolada dhexe ee dowladda federaalka hogaaminayso lagu saleeyo heshiiskii afar iyo tobankii oktoobar sanadkii labada kun afar iyo tobanka qodobkiisa hal dhibic saddex ee isla gaareen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka puntland ergooyin ka socda gobolka mudug qeybta puntland lagama qaybgelin karo shirka maamul samaynta gobolada dhexe shan amniga dhismaha iyo isku dhafka ciidan qaran somali national army waxaa la isku raacay in la hirgeliyo is-afgaradkii labaiyi tobankii abriil sanadka labada kun shan iyo toban ee ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo madaxweynaha dowladda puntland mudane cabdiweli maxamed cali gaas kaasoo tilmaamayay in saddex kun oo askari looga qoondeeyo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed puntland iyo in dowladda dhexe ay la wareegto xuquuqda ciidankaasi si in dowladda federaalk soomaaliya ay taageero guud siiso dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan dowladda puntland in laga caawiyo la dagaalanka argagixisada iyadoo laga cabsi qabo in argagixisadu kasoo gudubto xuduudbadeedka u dhexeeya yemen iyo soomaaliya d in wasaaradda amniga dowladda federaalk ay abuurto xiriir iyo iskaashi joogtaa u dhexeeya wasaaradaha amniga ee dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka gaar ahaan arrimaha quseeya amniga iyo la dagaalanka argagixisada in la diyaariyo qorshe midaysan oo looga saarayo ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed deegaamada weli gacantooda ku harsan f in sida ugu dhaqsaha badan loo sameeyo guddiga amniga qaranka sida ku cad dastuurka kumeel gaarka ee dowladda federaalka cutubka tobnaad qodobka boqol koo iyo toban h ee tilmaamaya dhismaha guddiga amniga qaranka j si loo dardargeliyo xoreynta iyo xasilinta deegaamada waxaa beesha caalamka laga codsanayaa inay taageero buxuda ka geystaan dhismaha ciidan boolis oo ay leeyihiin dowladaha xubnaha ka ah federaalka oo ku fulinaya sugidda amniga degmo walbana loo qoondeeyo laba boqol oo askari oo boolis ah wadaagga kheyraadka kafaa-iidaysiga kheyraadka dabiiciga e in kheyraadka dalka soomaaliya ku jira ay tahay hanti ummad soomaaliyeed ee wada leedahay lana dhiirigeliyo sidii looga wada faa'iidaysan lahaa b in la sameeyo islamarkaana la dhammaystiro dhammaan shuruucda ku aadan kafaa'iidaysiga iyo wadaagga kheyraadka dabiiciga ah si si loo dedejiyo samaynta shuruucda qaybsiga kheyraadka dabiiciga waxay madashu ku heshiisay in la magacaabo muddo afartan iyo shan maalmood gudahood guddi ka kooban dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah oo ka soo shaqeeya heshiis kumeel gaara oo ku saabsan qaybsiga kheyraadka dalka qodobka toddobaad qaybsiga deeqaha caalamiga ee ahdiga cusub new deal waxaa la isla gartay inaan lagu qanacsanayn loona baahan yahay in dib weegis lagu sameeyo axdiga cusub amaba new dealka b deeqaha lagu helo magaca soomaaliyeed in loo qeybiyo si cadaalad ah iyadoo la abuurayo jawi abuuri kara kalsooni iyo hufnaan lana dhiso guddi farsamo oo ka kooban dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha ku jira ee xubnaha ka federaalka ugu dambeynna waa baahinta maamulka gobollada iyo degmooyinka waxay madashu isku raacday in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay dedejiyaan dhismaha iyo dhammaystirka maamulada gobollada iyo degmooyinka intaas ayaan kusoo koobaynaa ama baan kusoo gabagabaynaynaa madasha madaxda ayaa iyaguna laba kelmoof halkan ka oran doona inagoo ka hormarayna madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan